waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal barnaamijyadii hore qaarkood sidaad ku maqasheen afartannadii iyo kontonnadii qarnigii labaatanaad dareenkii wadaninimo ee soomaalidu wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey leegadii baa ul iyo diirkeed ka dhigtay markaas baa dadka xubnaha ka ah walaalo rumaad la moodi jiri dhulka hoteella lagama aqoone ninka sadcaalka ahi kolkuu soo galo magaalo aanu cidna ka garanayn naadiga leegada ayuu haybsan jiray halkaas buu habeenada uu joogo ku hooyan jiray markuu tegayana inta laga jiscimo ayaa laga ambabixin jiray waqooyi koonfur galbeed iyo bari dhaqankii siyaasadeed ee ka jiray baa caynkaas ahaa wax takooran oo layasana waxaa ahaa kolba kii gumaysiga u basaasa kii weyneeya ama inuu gacansaar leeyahay ay bulshadu isu wariso laakiinse swal elkasokow waxaa isaguna jiray xisbi kale oo wadani ah waqooyigana laga abaabulay bartamaha sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii waa xisbigii la magac baxay ururka wadaniga ee soomaaliyeed oo markii af ingiriiska lagu sheegayo s n l lagu soo gaabiyo wuxuu ahaa xisbi mabaadi'dii loo abuuray ay ugu waaweynaayeen gumaysiga oo laga xoroobo iyo soomaalida oo inta la mideeyo calan qura hoostiis isugu timaada sidaa daraaddeed leegada ayay isku mabda ahaayeen xiriir dhoweyne uu ka dhexeeyey taana waxaa laga garan karaa tixda aan maanta idin marin doono ee uu tiriyey nin ka mida raggii xisbigaa wax ka asaasay madaxna ka noqday waxaan allaha u naxariistay u jeedaa yuusuf xaaji aadan oo ahaa aqoon-yahan ay soomaalinimadu ku weynayd tobaneeye guu ka horna isaga oo qaxooti ah dalka ingiriiska ku xijaabtay sheekada yuusuf hadday doonto haba ila dheeraatee kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii ayaan hargeysa sadcaal shaqo ku tegay markaas baa hal abuuradii aan halkaa kula kulmay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray nuur maxamed laangare si kalena kuma garatide kun iyo sagaal boqol iyo afartankii maalmihii ingiriiska iyo talyaanigu ay dhulka soomaalida ku dagaalamayeen waa ninkii tirin jiray geeraarkii caanka noqday ee halku dhagahaan ay soomaalidu ka qabsatay bal maxay ga gidhiisha galabtii uu geeraarkaasii qoraayey ayay sidii caadada soomaalidu tahay wuxuu iiga hormariyey sababtii uu ku soo baxay markaas buu yidhi aniga oo hargeysadan jooga oo dayuuradihii labada gumaysi ay dushayada ku dirirayaan ayaan maqlay dadka qaarkiis oo aad moodo inay soo kala dhowaysanayaan waxaan maqlay rag iyo dumar iyaga oo faraxsan af muggiis ku leh alla waateeni markay arkaan dayuuradihii dagaalka ee calanka ingiriisku uu ku saqlanaa kolkaas baan la yaabay intaan garan waayey wax ay labadu noogu kala duwan yihiin waa markaas marka aan geeraarkan tirinayaa waxaa haddaba tuducyadii geeraarkaas ka mid ahaa soomaalaay guddiraawe bal garaad xumadooda gaaladaa hirdamaysa sidii ay gacal yiin ragunbaa miduu guuxa oo gumaha uga tumaaya kanaa geesi ahaa iyo kaasi waa gabanayiyo gambaraashku hadlaayo dhegtaydii geli weyda oo dhammaan waa isku gaar waa raggiina gumeeyeyoo muslinkay gubayeen iyo cashuurtay gurayeen nafsigii ku gaboobay baa gelimaadadan keenayoo nasrigiibana soo geliyo waxbana iga gol maaha mid haddaan gob ku sheego midna aan gun ku sheego bashiis lai gunti maayo oo gebgebtaydaba moogo waxbana iiga gol maaha kol haddaan gurigayga garneed loola tegaynin iglan baa gubanaysayoo baariis baa la galaayay bal maxaa iga gidhiisha su-aasha kolka meeshan ku jirtaa waxay tahay nuur maxamed laangare iyo yuusuf xaaji aadan halkee bay sheekadoodu isaga xiran tahay sidaan soo sheegay wuxuu yuusuf ka mid ahaa raggii s n l asaasay nuur maxamedna wuxuu ahaa xisbiga gobonnimadoonka ahaa gabyaar si weyn u taageeri jiray dabadeed markuu yuusuf xisbiga madax u ahaa ayaa waxaa ku soo baxay rag kale oo doonayay inay kursiga kala wareegaan iyaguna ay ku fadhiistaan taasina waxay dhibtay xubno badan oo ka tirsanaa xisbiga weli curdanka ah kuwaasoo nuur maxamedna uu ku jiray isaga iyo rag kale oo ay tala wadaag ahaayeenba waxay la ahayd marba hadduu yuusuf yahay aqoon-yahan waxbarasho rasmi ah ku hubaysan in hogaaminta xisbiga aan lagu qabsane loo daayo maalintaas buu nuurtiriyey gabay arrintaa ku saabsan oo tuduc ka mida uu ku sarbeebayo in aqoon darro awgeed ay badiba bulshadu la indhala'dahay sidaas awgeedna ay la gudboon tahay in yuusuf ay ka dambayso haddii kale usha iyaga iyo isaga u dhaxaysa uu faraha ka qaadi doono waa tuducii ahaa in dooruhu ninkaa wada hadduu diido amarkiisa inakeen macruufkii hadduu umar ka sii qaado usha inuu u sii daayo soo wax uu ekoon maaha yuusuf xaaji aadan aqoon-yahan keliya ma ahayna hal abuurna wuu ahaa mase badsan jirin maansada yar ee laga hayo waxaa malaha ugu foolaadsan hees uu kaga qayb galay suugaantii howlaha gobonnimadoonka lagu baritaari jiray ee dadweynaha soomaaliyeed inta lagu guubaabiyo danahooda lagu tusi jiray tuducyadan miisaanka heesta dhaantada uu yuusuf ku sargooyey waa cabasho ku saabsan sidii foosha xumayd ee gumaysigu uu ummadda u dullaystay xorriyadeedii siduu ku weysiiyey iyo diblomaasiyad ahaan sida codkeeda iyo calaacalkeeduba aanu dibaadaha u gaari karin wuxuu kaloo ka murugoonayaa sida aanay bulshadiisu u wada dareensanayn isaga iyo saaxiibadii halgankii ay horteedka u ahaayeen ee gobonnimada iyo midnimada ay ku doonayeen ugu dambaystana wuxuu cabasho aan guubaba ka taganayn ku leeyahay ragallow dhulka soomaaliyeed ee inta la kala jarjaray uu shisheeyuhu qaybsaday had muu isu soo noqon doonaa oo beri hore siduu ahaan jiray u ekaan doonaa wuxuu yidhi haruub nin sitoo hashiisa irmaan ha maalin laleeyahaanahay horseed nin ahow horweynkiisii ha oodin laleeyahaanahay nin hawd fadhiyo ha raadiradoo biyaa laga heegay baanahay nimaan hadalkiisu harqoodaarkiyo haweenkaba dhaafin baanahay dagaalnimu haysta meel halisoo hubkiisu hangool yahaanahay wixii ku habboon nin haybinayoo bahdii ka hor joogta baanahay hubyiyo hedar iyo hawaasta galbeed hadmay isu heelin doonaan dhegaystayaal barnaamijkai dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo